wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yuusuf maxamed ayaa xariga ka jaray saldhigga booliiska degmada baraawe xarig jarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka ka socday maamulka koonfur galbeed oo isku jira wasiiro xildhibaano iyo maamulka degmada baraawe ugu horeyna gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada baraawe gaashaanle cali maxamed ayaa si wadajir ah kaga warbixiyey dhismaha saldhigga booliiska degmada baraawe geedkan nin xarag jaraha ee saldhiggii degmada baraawe oo ma aragnaada waqto oo muddo ee ma aragnaada aad tirshay socdi oo ma aragnaada si qurux badan ninka dhisi awil horna ma aragnaada haay meel dad balanka hiri korne oo ma aragnaada shibshihas ku hoobado oo si qurux badan ninka dhisi ee wasaaradda amniga walikum mahadsan wasaaradda amniga dawladda koonfur galbeed iyo ma aragnaada hay-adda UNDP oo maanta uu marti noogu yahay oona xarag jarayo haddii ilaa yidhaahdo saldhigan ay noo dhistay wasaaradda amniga iyo ciddii ay la kaashataba waxaan rabnaa inaan ugu mahad celino iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo runtii dadaal badan gelinaya in yacnii wax wax qabsoomaan insha allahu tacaala cid alaan ciddii gacan ka geysatay wasaaradda iyo cidihii kaleba oo la kaashadayba waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahad celino wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yuusuf maxamed ayaa isna dhankiisa ah maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaasi kaga mahad celiyey kaalinta ay ka qaateen dhismaha saldhigana oo ay kow ka tahay inaan xariga ka jarnay saldhiggii degmada oo aan uga mahad celinayno madaxweyne cabdicasiis oo runtii ay ka go'an tahay inuu hormariyo deegaanada koonfur galbeed guud ahaan si gaara indhag gooniga ku fiirinaya caasimadda dowladda koonfur galbeed runtii saldhiggii oo maalintii la bilaabaya maanta aad u kala duwan oo qofkii hore u arkay maanta wuusu u malanaya in ayadii tahay meeshaan taagannahay oo aad u qurux badan dhismaha saldhigani ayaa ku soo aadaya xilli degmada baraawe ay ka socdaan mashaariica horumarineed kuwaasi oo ku jiraan dhismaha wadooyin laga hirgelinayo degmada baraawe